laakiin ka wax toobaya soonkii inuu kaga jabayo waa sida iyagu u qabaane waxa weeye toobinka uu wax toobaayo inuu kaga jabayo cilladeedu ma tacabudiba oo macquulul macno maahe hadduuba wax toobo siduu doono iyo waddaduu doonaba ha ku toobe eh soonkiisi waa jabayaa mise waxa weeye markaa dariiqadii la isticmaali jiray khaalibka ahayd ee dhiigga qofku inuu soo nuugayo dariiqada noocaasa ee markaa gees iyo wax markaa sidaasoo adigu yaro daloola dabeedna markaa uu ku soo nuugaayo oo ay dhici karto qofkii dhiiggii inuu u baxsado maka noocaasa markuu wax ku toobaayo dariiqadaa markuu wax ku toobaayo ayaa waxa weeye uu soonkii ka jabaya mise waxa weeye siduu doonaba ha ku toobo dhiigha soo nuugo yaanu soo nuugin yacni waxa weeye siduu doonaba ha ku toobee soonkii waa ka jabaya laba qowl bay mas'aladaa ka leeyihiin qowl wuxuu odhanayaa waxa weeye siduu doonaba ha ku toobee soomku waa ka jabaya qowl labaadna wuxuu leeyahay maya markuu dhiigga soo nuugayo isagu dhiiggii baashiraayo oo dhiiggii afkiisa ku soo nuugaayo markaa weeye markuu soonku ka jabayaa ka xaajimkee wax toobaaya sidaasna waa sida markaa shaykhulislaam taqyadiin waa siduu ku tegay ibnu taymiya sida marka uu doortay weeyaan ibnu cuthaymiin laftiisuna markaa sharxulmumtica waa qowlka uu dooranayo oo ibnu cuthaymiin laftiisu wuxuu arjaxaa xijaamadu inay soomka burinayso sidaa iyadaa buu marka isaga arjaxa lakin waa khilaafu raajix calaa kulli xaal saynu soo caddaynay marka waxa weeye ra'yiga ibnu taymiye ayuu markaa dooranayaa oo ah marka waxa weeye dhiiggii markuu soo nuugaayay soomku ka jabaysa laakiin waxa weeye dariiqadan hadda la isticmaalo oo waxa weeye markaa waxanbakeeriyadoo kale yani markaa layrtiliga ku daaran ee hadda markaysaga wax lagu toobo ee markaa mishiinkaasi markaysaga markaa yacni qofka dhiiggii uu ka soo nuugaayo inaanu qofkii markaa afkiisaba ula tegaynin kaa xaajimka inaan soonku ka buraynin ayuu dabeed markaa sheekh ibnu cuthaymiin uu markaa arjaxaya laakiin calaa kulli xaal mas'alada markaa caddaynaynu caddaynayno ra'yigooday ka qabaan un baynu uga jeednaaye qowlka raajixa ah waxa weeye xijaamadu soomka burin mayso laa ka wax la toobaayo ayaynay ka burinaynin walaa ka toobaayo ayaynay ka burinaynin cala alqowli araajix waxay kaloo yidhaahdaan masaa'isha ay baxsiyaan waxaa ka mid a haddii lagu tago ra'yiga ah soonka waa burinaysaa toobinku ma la mid tahay waxa weeye dhiig shubistu ma la mid tahay fisaadka waxaa la yidhaahdaa ma la mid tahay oo xididka markaa in la jaro noocaan toobinaha inuu carabtu isticmaali jirtay baa jirtay noocaasna waxay tahay qof baa waxa weeye xidid xididadiisa ka mid ah oo aan xididada waaweynee dahalbowlayaasha ahayn ayuu markaysagaa saraya marka xididkiibaa waxa weeye markaa xoogaa dhiiga yacni markaysaga ayuu markaa soo saaraya oo xoogaa dhiigaa ka imanaya dabeedna dhiiggii marka dambe waa xijiraysanayaa oo markaysaga ama wuu joojinaya marka waxa weeye fasdi baa la yidhahdaa marka waxa weeye ka noocaas ah ee waxa weeye ee dhiiggii markaa intuu yaro saro dhiiggii marka wax ka imanayaan laakiin toobinkii aan ahayn iyo dhiig qaadista iyo ashyaadaas ma la haleeshiinaya waxay markaa yidhaahdeen markaa culammada markaa qaarkood umuurahaasina waa la mid bay yidhaahdeen oo waa fii macna alxijaama oo waxa weeye maadaama dacfi uu ka imanaayo qofkii uu ku daciifaayo kuwan kalena waa ku daciifi karaa sidaas iyadaa aawadeed yacni iyagana markaa soonku waa ku burayaa bay yidhahdeen oo hadduu dhiigga shubo yacni qof waxa weeye u baahan oo kale u dhiiggii u shubay waa ka burayaabay markaa yidhaahdeen qolyaha qaba in waxa weeye xijaamadu soomka inay burinayso oo toobinku uu burinaayo taana waa uga qiyaasteen oo waa sii haleeshiyeen oo waxay ka dhigeen cillada in la garanaayo ayay ka dhigeen oo waxay yidhaahdeen waa macquulun macnaayo waxaa looga jeedaa qofkiibaa dacfi ku dhacaya ayaa looga jeedaa yacni sidaas iyadaa baa laga tilmaamaya oo waxa soonku ku buraa waa laba shay bay markaa isugu celiyeen culamada qaarkood sida ibnu taymiya oo kale wax qofka markaa yacni uu ku tegaaya oo cunaayo uu quwo iyo xoog ka helaayo sida waxa weeye cuntada iyo sharaabka iyo ashyaada la midka iyo wax markaa waxa weeye qofku markaa yacni istifraaq uu ku samaynaayo iska soo saaraayo uu ku daciifaayo sida waxa weeye galmada iyo markaa manida inuu soo saaro iyo markaysagaa dhiigga markaa inuu istoobo iyo ashyaada noocaas gebigeedaba soomka waxa buriyaa labadaa baabaa bay u noqonaysaa buu ibnu taymiya markaa yidhaahdaa oo sidaas iyada ah ayuu waxa weeye ku tawjiihiya marka calaa kulli xaal ashyaadaasna way uga qiyaastaan laakiin waxay yidhahdaan dhiigga yara markaa qofku shaybaarka laga qaadayo ee marka waxa weeye la baadhaayo inta yara markaysagaa la doonayo in markaa yacni la baadho yani qadarkaa yari waxba burin mayse bay dhahaan fii macna alxijaama ma aha qofkuna wuxuu ku daciifaayo ma aha marka waxa weeye taas yada ah iyadu soomkii kuma buraysa bay yidhaahdeen culammada marka isaga odhanaysaa xijaamadu soomka waa burisaa laakiin qowlka raajixa waa inaga sheegnay inaynay soomka burinaynin wallahu aclam walaa waqtigaad mudda inu dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruk alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed xadiiska lix boqol iyo siddeed iyo lixdan wacan caaishata radia allahu canha ana anabiya sala allahu alayh wasalama iktaxala fii ramadaan caaisha waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqda inay tidhi ina anabiya sala allahu alayh wasalam nebigu iktaxala fii ramadaan yacni waxa uu indhakuushay ramadaan gudaheeda ayuu indhakuushay wa huwa saa'imun walxaalu yahay huwa isagu saa'imun mid sooman marka uu yahay rawaahu ibnu maajah ibnu maajah baa xadiidka soo wariyey biisnaadin daciif sanad daciifa ayuu ku soo wariyey qaala tirmidiyu tirmidi waxau idhi laa yasixu fiihi shay-un yacni baabkan indhakuusha ku saabsan waxba kama asixin oo yacni wax ka sugani ma jiro xadiidkani waa xadiis daciifa weeye culamo badan baana markaa daciifisay tirmidi waa kaa yidhi baabkaa indhakuusha qofku isagoo sooman inuu markaa indhakuusho waxbaba kama sugna nebiga sala allahu alayh wasalam xaggiisa nawowi laftiisu waxau yidhi sanadka xadiidka ayuu daciifiyey oo waxau yidhi ibnu maajah ayaa isnaad daciifa ku soo wariyey ibnulqayim saas si leeg isaguna waa daciifiyey xadiidka ibnu mulaqim baa isaguna waxa uu tilmaamay inuu ishaaray xadiidku inuu daciif yahay oo waxau ihi baqiya nin la yidhahda ayaa ku jira marka baqiyana waxa weeye mudallis xadiidkana waa cancaneeyey buusiri ayaa isaguna zawaa'idka ayuu ku daciifiyey sanadka xadiidka ibnu xajar buluuqa halkan waa ku daciifiyey talkhiiska waa ku daciifiyey diraayada waxa buu yidhi daciifun jiddan yacni xadiidka waxaa ku jira sanadkiisa buu yihi saciid ibnu abi saciid azubaydi marka waxa weeye ama azabidi marka ninkaasina waxa uu yahay waa daciifun jiddan nin aad iyo aad daciif u ah weeyaan buuhi laakiin adigu calaa kulli xaal dacfigaa badane uu shiikhu sheegaya daciif jiddan yacni haddaad eegto marka kutubu taraajum yacni kama arkaysi waa jahaalo iyo markaa yacni waa majhuul iyo waa daciif baa la ysku hayaa marka rubbama ay nuskhadu markaysaa waxaan markaa jiddan ay dhici karto markaysagaa inay tahay waxa weeye khata' markaa nusaakhda iyo xaggooda ka timi mubaarak fuuri isaguna waxau yidhi xadiidka markaa majmuuciisu xadiidkan iyo axaadiista kale baabka ku soo aroortay indhakuusha marka uu qofku indhakuulanayo isagoo sooman marka laysu geeyo xujo waa u suubantaa oo bimacnaa waa isku weynaysaa buu tilmaamaya sheikhulalbani meelaha qaarkood sanadka xadiisku daciifiyey laakiin yacni kutubtiisa qaarkood waxa weeye waa ku saxiixiyey isagoo majmuuca isu geegeeyey oo ibnu maaja oo kale waxa uu odhanayaa xadiidku waa saxiix khusuuskiisaana saxiixa uma jeedee waxa uuga jeedaa waxa weeye waa saxiixun ligayri sidaas iyadaabuu ka tilmaamaya axaadiis kaloo baabkaa ku soo aroortay waa jirtaa laakiin cadigu calaa kulli xaal axaadiista kalena culammadu nakaaray ku sheegeen oo waxaa ka mid ah xadiiska waxa weeye anas inuu nebiga sala allahu alayh wasalam inuu u yimi nin isagoo indhaha ka cabanaya dabeedna wuu yidhi ma indha kuushaa aniga oo sooman dabeedna uu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam haa xadiiskaana tirmidi baa soo wariyey tirmidi waxau yihi sanadkiisu qawi ma aha baabkaana waxba kama ansaxayaan abucaatika nin la yidhahdaa ku jira isaguna waxa weeye waa la daciifiya bukhaari laftiisu xadiiska yacni ninka soo wariyey abucaatika waxau yidhi waa munkarulxadiis dahabi waxa uu ku yidhi miisaanka waa mujmacun calaa dacfi dacfigiisa waa laysku waafaqsan yahay nawowi waxa uu yidhi xadiidku waa daciif ibnujawsi saas si leeg taxqiiqa isaguna waa ku daciifiyey marka xadiis kaleoo abuu raafic soo wariyey baa jira oo bayhaqiya soo saareen oo tilmaamaya nebigu sala allahu alayh wasalam inuu indhakuulan jiray isagoo sooman laakiin abuu xaatim waxau yidhi xadiisku waa munkar hadduu munkarka markaa yacni waxaa xadiiska munkarkaana waxba laguma quweeyo oo in wax lagu quweeyaa ma suuragal ah bayhaqi laftiisu sanadka xadiiskuu daciifiyey xaafidkuna sanadka xadiiska ayuu daciifiyey marka waxa weeye calaa kulli xaal axaadiis diidaysa waxa weeye indhakuushana waa jiraan oo nebiga sala allahu alayh wasalam laga soo warinayo qofka soomani ha iska ilaaliyo ayuu nebigu yihi liyattaqihi asaa'imu ka soomani ha iska ilaaliyo inuu indhakuusho xadiiskan abu daawuud ayaa markaas soo wariyey laakiin yaxya bnu maciin wuxuu yidhi xadiisku waa munkar imaam axmedna waxau yidhi xadiisku waa munkar albani saas si leeg irwaau lhaliilka marka waxa weeye calaa kulli xaal diidmada la diidaayo iyo marka oggolaanshaha indhakuusha la oggolaanaayo ee qofka sooman ama loo diidayo ama loo oggolaanayo yacni geesnaba waxba kama asixin baa culammada markaa yacni muxadisiinta qaarkood ay yidhaahdeen sida tirmidiya marka ay tilmaameen haddii haddaba baabkaa aanu waxba ka sugnayn oo in la indhakuusho iyo inaan la indhakuulan midnaba nebiga sala allahu alayh wasalam axaadiisaan aan waxba ka sugnaanin oo axaadiista ku soo aroortay dhammaanteed ay tahay wada daciif waxa isweydiin leh xukum ahaan maxay noqonaysaa xukum ahaan masalada noocaasa culammadu waa isku khilaafaan culammada qaarkood baa waxay yidhahdaan hadduu qofku indhakuusho isagoo sooman oo indhakuushii waxa weeye uu dhadhankeedii yacni markaa waxa weeye xalqiga ama markaa cunaha marka uu ka helo xagga ay u daadegto xaaladdaas yacni hunguriga markaysaa markaa ay gaadho indhakuushii uu ka dareemo waxa marka ay noqonaysaa soonkii waa ka jabaysaa bay yidhahdeen soonkii waa ka jabaysaa ayay yidhahdeen culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya soonka ma jebinayso indhakuushu ma jebinayso si kastuu dhadhankeeda markaa hunguriga iyo meelaha uga dareemo haddana waxa weeye iyadu markaa cunto iyo sharaabtoonna ma aha yacni cunto iyo sharaabna lama xukum aha yacni waxa weeye oo mid markaa la macno ah oo la mida markaysaga ma aha yacni markaa wax daliila oo sheegaaya soonka inay jebinaysaana ma jirto waxaa la istisxaabayaa asalkii ayaa la istisxaabaya albara'a alasliya baraa'adii asalka ahayd oo shaygaan markaa yacni la mancinin oo daliil mancinaya aan la helin inuu shaygaasi markaysaga waxaa iska markaa mubaax yahay alibaaxa alasliya ibaaxadii asalka ahayd iskaga sugan yahay sidaas yada ah ayaa waxa weeye la qaataa asalna waxa ahaa qofkan soomkiisu inuu saxiix yahay ayaa asalku ahaa waxa soonkiisa lagu burinayaa waxay u baahan tahay deliil soonkiisa waxa lagu burinayaa waxay u baahan tahay deliil mar haddaan deliil lahaynin waxaa la odhanayaa waxa weeye yacni soonkiisu asalkiibuu ku baaqiyaho waa asaxayaa baa la odhanaya sidaas yada ah ayaa markaa la odhanaya marka calaa kulli xaal qowlkaasaa raajixa inaan indhakuushu soonka jebinaynin indhakuusha la indhakuushaa inaanay soonka jebinayn ayaa waxa uu yahay arjaxu lqowlayn labada qowl qowlka miisaanka badan yacni istisxaaba lilbaraa'ati alasliya yacni baraa'adii asalka loo nisbeeyey iyada oo la weheshanaayo la qaadanayo daraaddeed ayaanay soonkii markaa u jebinaynin waata kale marka asalku wuxuu kaloo ahaa qofkan sooman soonkiisu inuu ansaxo mar haddii waxa weeye soonkiisii deliil buriyey aan lahaynin waxaa la odhanayaa soonkiisu waa saxiix ayaa markaa la odhanayaa wallahu aclam marka indhakuusha waxaa kaloo la mid a yacni dawooyinka indhaha lagu shubta qudhoodu markaa waa la xukum oo indhakuushaasoo kale ayay iyaguna markaa noqonayaan indhakuushaasoo kale ayay iyaguna yacni noqonayaan marka insha allah waxa weeye soonkii burin mayso qowlka raajixa xadiidka lix boqol iyo sagaal iyo lixdan wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal abi hurayre waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqdee inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay waxau idhi man nasiya wa huwa saa'imun kii ilaawa isaga oo markaa sooman oo fa akala wax cuna aw shariba ama wax cabbaa falyutima sawmahu sawmkiisa ha dhammaystiro fa innamaa atcamahu allahu wa saqaah in kaleba maahae ilaahay baa quudiyey wa saqaahu waraabiyaye yacni soonkiisa ha kaamil yeelo ha dhammaystiro muttafaqun calayhi waa laisku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim ayaa labaduba soo wariyeen xadiidka lix boqol iyo toddobaatan walilxaakimi xaakim waxaa u sugnaaday man aftara fii ramadaana inuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi man aftara kii afura fii ramadaana ramadaan markaa gudaheed kii afura naasiyan yacni markaa xaaluu yahay markaa mid ilaaway falaa qadaa'a calayhi maalin ramadaan buu afuray isagoo ilowsan ayuu wax cunay baa loo jeedaa ama wax cabbay ama wax kaloo lagu afura ayuu la yimi waana is-ilowsan yahay waa maalin ramadaan falaa qadaa'a calayhi wax qalle la yidhaahdaa korkiisa ma saara walaa kafaarata wax kafaara gud la yidhaahdaana ma saara wa huwa saxiixun xadiidkanna saxiix weeye xadiidkan waxaa soo wariyey ibnu khusayma ibnu xibbaan baa ka sii wariyey daara qudni baa soo wariyey xaakim baa soo wariyey xaakimna bayhaqi baa ka sii wariyey culammada qaarkood xadiidkan waa daciifiyeen oo ibnu cadiy oo kale waxa uu yidhi xadiidka waxa markaa ku jira yacni ninka markaa ku jira ee la yidhahdo moxamed ibnu moxamed ibnu marsuuq albaahili ninkaasuu daciifiyey ibnu cadiy waxaanu xadiidkanna ku tiriyey yacni axaadiista munkarka uu la yimi ninkaasi ayuu markaa xadiiskanna ku daray ha yeeshee culamo badan baa markaa xadiiska quwaysay oo saxiixisay inuu xadiisku saxiix yahay baana sawaab ah oo waxaa saxiixiyey ibnu khusayma ibnu xibbaan xaakim oo isaguna yidhi waa saxiixun calaa sharti muslim dahabi oo ku waafaqay cabdulxaq alishbiili oo isaguna waxa weye xadiiska saxiixiyey oo axkaamu suqraha ku soo arooriyey welibana yidhi waxa weeye huwa saxiixun xadiiskani saxiix weeyaan bayhaqi waxau yidhi xadiiskan waxaa la keli noqday nin la yidhaahdo markaa ansaari la yidhaahdo waxa uu kala keli noqday moxamed ibnu camar waa moxamed ibnu camar ibnu calqama wa kulluhum hiqaat dhammaantoodna waa hiqaad weeye markaa raggii ayuu markaa tilmaamay inay hiqaad yihiin soo wariyey kubraha ayuu sidaa ku yidhi daara qudni isaguna waxauu yidhi moxamed ibnu marsuuq ninka la yidhaahdo waa nisba ila aljad weeye waa moxamed ibnu moxamed ibnu marsuuq ayaa la yidhaahdaa laakiin wuxuu u nisbeeyey awowgii ninka moxamed ibnu marsuuq la yidhaahdo oo siqo ah ayaa la keli noqday ninkaasina waa siqo ansaari marka ayuu kala keli noqday oo keligii ka soo wariyey yacni moxamed ibnu cabdillaahi alansaari arrinkaa waxa weeye laakiin daara qudni sheegoo ah marka moxamed ibnu marsuuq inuu la keli noqday culammadu waa ku tacaqubeen oo marka ibnu mulaqin iyo ibnu xajar alcasqalaani iyo culamo kaleba waa ku radiyeen oo waxay yidhahdeen lama keli noqone waxa uu leeyahay rag kale oo markaa la soo wariyey xadiiska ayaa jira maxamed ibnu maxamed ibnu marsuuq waxaa markaa xadiidka la soo wariyey walaalkii yacnii ibraahim ibnu maxamed ibnu marsuuq ayaa la soo wariyey waxaa kaloo la soo wariyey ama imaamkii macruufka ahaa abu xaatim arraazi abu xaatim maxamed ibnu idriis yacni marka arraazi abu xaatim arraazi imaamkaa weyn ayaa la soo wariyey marka waxa weeye laba nin baa labaduba ku mutaabiceeyeenoo labaduba siqaad yihiin marka waxa weeye lama keli noqono daara qudnitaa waa ku khata'ay oo waxa weeye waxaa ka qarsoomay labada ninee kale la wariyey laakiin sawaabku waxay tahay waa sida bayhaqi u sheegay oo inuu ansaari xadiiska la keli noqday oo keligii soo wariyey oo uu kala keli noqday moxamed ibnu camr ibnu calqama yacni sidaasaa waxa weeye sawaabku yahay ninkaa marka ansaari la yidhahdana waa siqo oo isaga laftiisu waxa weeye waa nin siqa'a weeye marka keli noqoshada uu la keli noqday ee keligii soo wariyey ma aha sabab keensanaysa in lagu daciifiyo ma keensanayso waxaa kaloo xadiiska markaa saxiixiyey xaafid ibnu xajar oo buluuqa isaguna ku saxiixiyey waxaa kaloo xadiiska taxsiiniyey albaani sababta u taxsiininayo tasxiixa uga leexdayna waxay tahay maxamed ibnu camr ibnu calqama ayaa markaa xadiiska sanadkiisa ku jira ninkaasna waxaa ku sugan yacnii xoogaa markaa yacni xifdigiisa yacni waa markaa waxba yacni u yaro dhiman waa nin siqo ah oo waxa weeye markaysagaa laakiin waxa weeye waxaa u dhiman yacni markaa xifdigiisa wax u dhiman saduuq buu iska noqonayaa marka xadiiskiisu waa xasanulxadiis muslimna waxa weeye wax waa u weriyey laakiin mutaabaca ahaan buu wax ugu weriyey ee usuusha waxba uguma werin marka culammada markaa waxay ku dareereen in waxa weeye xadiiskiisa la taxsiiniyo shucayb arnaawud sidaasi leeg isaguna waa taxsiiniyey marka xadiiskan yacni waxa weeye weliba shawaahid kale uu leeyahayna waa jiraan oo tilmaamaya waxa weeye markaa in qalle aanu saarayn yacni waxaa markaa ka mid ah xadiiska hore yacni dariiquu soo wariyey daara qudni waxa uu sheegayaa idaa akala asaa'imu naasiyan aw shariba naasiyan fa innamaa huwa risqun saaqahu allahu ilayh walaa qadaa'a calayhi buu ku darayaa marka isagaa xore daara qudni riwaayo kale wuxuu ku darayaa yacni markaa walaa qadaa'a calayhi wax qalle la yidhahdaa ma saara xadiiskaana daara qudni ayaa saxiixiyo waxau yidhi hada isnaadun saxiix wa kulluhum hiqaat kaasi waa sanad saxiixa dhammaantoodna ragga soo wariya waa hiqaat cabdulxaq ilishbiili ayaa isaguna wuxuu ku saxiixiyey axkaamu suqraha weliba markaa shaahid kalena xadiisku waa leeyahay oo daara qudni soo wariyey oo min xadiisi abi saciid marfuucan xadiiskan isagu waa abu hurayra xadiiska abi saciid laga soo warinayo man akala fii shahri ramadaana naasiyan falaa qadaa'a calayh kii cuna bisha ramadaan gudaheeda isagoo ilowsan yacni wax qalle la yidhahdaa ma saara xaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa waisnaaduhu wain kaana daciifan laakinahu saalixun lilmutaabaca sanadkani daciifba ha ahaadee laakiin wuxuu u suubamaa yacni mutaabaco yacni in wax lagu kabo waa suurtoobi kartaa faaqalu darajaati alxadiisi bihadihi ziyaadati an yakuuna xasanan fayasluxu lilixtijaaji bih saasuu fatxulbaariga ku yidhi yacni darajaadka xadiiska waxaa ugu hoosaysa markuu ziyaadadaa wato falaa qadaa'a calayhi inuu xasan noqdo oo in la xujaysta waa suubamaysa oo waa suuroobaysa sancaani isaguna waxa uhi wa fii suquuطi alqadaa'i axaadiisu yashuddu bacduha bacdan wayatimu alixtijaaju biha yacni qadaagu inuu ka dhacaayo qofka oo aan qalla yacni qalla saarayn qofkii waxa weeye isagoo ilowsan markaa wax cunay ama wax cabbay yacni axaadiis baa ku sugan axaadiistaasoo qaarkeedba qaarka kale ay xoojinayaan oo in la xujaystaa ay suurowdo sidaasuu subul salaamka ku yidhi marka calaa kulli xaal xadiiskani waxau yahay xadiis yacni saxiixa macnaha xadiiska haddaynu usoo noqonno xadiisku waxa uu tilmaamayaa hore qofku hadduu is-ilaawo ou ilowshiyaha wax ku cuno ama wax ku cabbo inuu soomkiisi kaamil yeelayo o dhammaystirayo waxaana loo cilleeyey inuu ilaahay markaa quudiyey oo uu waraabiyey sidaasaa markaa cillo iyo sabab looga dhigay taasina wuxuu tilmaamayaa ilowshiyuhu inuu yahay cudurdaar oo qofku waxa weeye wuxuu ilaawo aan loo qabanaynin adillo kaloo badan oo caamina waa ku soo aroortay ilowshiyuhu inuu cudurdaar yahay oo qofku wuxuu ilaawo aan isaga markaa loo qabanaynin rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhta'na xadiidka muslimku saxiixa ku soo wariyey waxa uu sheegayaa markay sidaas yidhaahdeen mu'miniintu qaala allahu qad facaltu ilaahay wuxuu yidhi waa yeelay buu yidhi oo ducadaa mu'miniinta waa ka aqbalay ducadaa mu'miniinta waa ka aqbalay waxaa kalou ilahay yidhi laa yu'aakhidukum allahu billagwi fii aymaanikum walaakin yu'aakhidukum bima kasabat quluubukum yacni waxa wuu yani idiin qabanayaa waxay qalbiyadiinnu yacni kasbadeen ayuu idiin qabanayaa laakiin laqwiga markaysaga markaa idiin qaban maayo yacni sidaas ayaa markaa laynoogu sheegay walaysa calaykum junaaxun fima akhta'tum bihi walakin ma tacammadat quluubukum wakadalik qalbigu wuxuu u kasay qofka in loo qabanayo wuxuu markaa yacni khata uga dhacay inaan markaa loo qabanayn aanu u qasdinin ayaa markaa aayadda kalena sheegaysa nebigana sala allahu alayh wasalam waxau idhi ina allaha wadaca can ummatii alkhata'a wanisyaana wama stukrihu calayhi ilaahay ummaddayda waxa uu ka dhigay bimacnaa ka dhaafay yacni cufiya iyo yacni waxa weeye wadaca labadaba oo u soo aroortay laakiin sheekh albaani waxa uu yidhi lafdiga markaa yacni saxiixay waxa weeye ina allaha wadaca can ummatii ilaahay ummaddayda waxa uu ka dhigay alkhata'a wanisyaana yacni kamma ah waxay ku kamma'aan iyo waxay ilaawaan ayuu markaa yacni ka dhigay oo bimacnaa ka dhaafay iyo wixii lagu khasbo marka calaa kulli xaal qofku waxa uu ilaawo yacni mu'aakhad markaa kuma ah oo yacni ciqaab yacni lagu ciqaabi maayo marka taasina waxa weeye raxmadda ilaahay ayay waxa weeye ka mid tahay oo ilaahay markaa inoo fududaydiiyey yacni markaa takaaliifta oo aanu inagu dhibin haddaba waxa weeye markii la yidhi falyutima sawmahu soonkiisa ha dhammaystiro yacni qalle ma saaran yahay mise ma saara jawaabtu waxay tahay yacni culammadu laba qowl bay mas'aladaa ka yidhaahdeen qowl waxa uu leeyahay imaam maalik baa ku tegayoo waxa markaa uu leeyahay markaa waa iska sii afhaysanayaa maalinta inta ka hadhay buu afhaysanayaa oo aanu wax dambe cunayn oo cabbayn ha yeeshee waxa weeye maalintaa wuu qallaynayaa imaam maalik sidaas iyadaa buu yidhi falyutima sawmahuna waxaa looga jeedaa xurmada maalinta daraaddeed ha sii afhaysta ayaa laga tilmaamayaa waxba yaanu cunayn oo cabbayn laakiin qowlka jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen oo saddexda madaaboodee kale ka mid yihiin waxa weeye waa inuu soonkiisi u jiro soon la dhammaystirayaana inuu meesha yaallo iska afhaysi inaanu ahayn wax qallo oo dambe oo saaranna inayna jirin sidaas yada ah ayaa jamaahiiru ahlicilmi ku tageen salafan wa khalafan waana qowlka sawaabka ah oo xadiidka riwaayaadka kale marka ay sheegayaan hadday tahay riwaayada xaakim iyo ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan iyo soo wariyeen hadday tahay markaa xadiidkan ziyaadada kale uu ku daray markaa daara qudni ee tilmaamaysa waxa weeye fa innamaa huwa risqun saaqahu allahu ilayhi waa risiq ilaahay markaa u keenay walaa qadaa'a calayhi marka waxa weeye axaadiistaas yacni waxa weeye waxay kuu tilmaamayaan inaan qallo wax la yidhaahdaa saarnayn sidaas iyada ayay kuu tilmaamayaan marka qowlka yacni khilaafsanee le qalla waa saaran yahay qowl daciifa weeye qowl daciifa qowlkaasi weeye qowl muctabara yacni ma aha maadaama marka axaadiistii saxiix ahayd uu markaa khilaafsan yahay inaan qallo wax la yidhahdaa saarnayn ee soonkaasi uu jiro oo waxa weeye markaa uu u asaxaayo yacni markaa sidaas iyada ah ayaa waxa weeye uu inoo sheegayaan axaadiistii oo laga qaadanaya sababkuna waa sidaas xaaladda uu is-ogaado un waa inuu halkaas ku joojiyaa afka xataa wuxuu ku hayo waa inuu tufaa afka xataa wuxuu ku hayo waa inuu markaa tufaa weeyaan marka sidaas iyada ah ayuunbay markaa noqonaysaa marka waxa weeye xadiidka hore waxa uu sheegay cunitaanka iyo cabbitaanka ayuu sheegay oo hadduu cunitaan isku ilaawo hadduu isilaawo wax cuno iyo hadduu isilaawo wax cabbo ayuu sheegay waana sidaas weeye waxa haddaba isweydiin laha hadduu is-ilaawo galma uu sameeyo bal ka warran isagoo sooman ayuu dabeedna is-ilaaweyba inuu sooman yahay dabeedna waxaabuu la yimi galmaabuu sameeyey oo xaaskiisii ayuu tegey ta noocaasa markaa xukumkeeda ka warrama culamada qaarkood waxay yidhaahdeen yacni markaa iyada ma yacni waa shay adag bay yidhaahdeen oo markaa aan yacni markaa sahlanayn inuu markaa ta ficilka intaa la-eg intuu samaynayo inuu is-ilaawo waata kale xadiisku cunitaan iyo cabbitaanunbay markaa sheegeen marka waxa weeye galmadana faariq baa u dhexeeya oo waa ka duwan tahay marka sidaas aawadeed culammada qaarkood waxay yidhaahdeen galmada waxa weeye walow haba ilowsanaadee yacni waxa weeye soonku waa ka jabaya bacdu ahlicilmi saasay yidhaahdeen culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya cillada markaa xukumka keensatay yacni oo waxa weeye la yidhahdo soonkaagii waa kuu jiraa cillada keensatay waa ilowshiyaha ilowshiyihiina waxa weeye waa ku sugan yihiin labada marka mas'aleba waa ku sugan yahay marka waxa weeye xukumku waxa weeye maadaama waxa keensaday in la yidhaahdo soonkaagii waa kuu jiraa cunitaanka iyo cabbitaanka marka uu sameeyey ay tahay ilowshiyaha galmadiina sidaas si la-eg waa la mid oo mid walba ilowshiyi waa ku sugan yahay waxaa kaloo deliishadeen xadiiska riwaayada markaa xaakim iyo ibnu khusayme ay soo wariyeen man aftara fii ramadaana naasiyan oo iftaarku waa caan bay yidhaahdeen wuxuu aqbali karaa waxa markaa lagu afuray inay tahay cunitaan ama cabbitaan yacni ama kayrkeed sida galmo oo kale yacni waxa weeye markaa caam ayay markaa ku tahay marka sidaas aawadeed riwaayadaas marka waxa weye lafteeda oo saxiix ahi waxay ku tilmaamaysaa hadduu markaa galmo xataa markaa yacni sameeyo oo uu yacni markaa sidaas yacni is-ilaawo in markaa soonkiisii aan qalle saarnayn ee uu isagu sii afhaysanayuunbaa laga qaadanaya sidaas yada ah ayaa waxa weeye laga qaadanaya oo aftara waxa weeye waa caam yacni fitrigii markaa afuraaddii waxa soo gelaya inuu galmo ku afuro inuu cunitaan ku afuro inuu cabbitaan ku afuro yacni intaasoo dhan baa markaa soo gelaysa marka sawaabku calaa kulli xaal waxay tahay yacni marka arrinkaasi haddii ay dhacdo inuu is-ilaawo isagoo sooman oo uu galmo sameeyo yacni waxa weeye soonkiisi ka buri maayo laakiin marka uu xasuusto waa inuu deg deg ficilkaa uga baxaa degdeg waa inuu markaa ficilkaas yacni uga baxaa marka waxa weeye uu isxasuusto halkaa ku joojiya marka waxa weeye sidaas iyada ah weeyaan xadiidka lix boqol iyo koob iyo toddobaatan wa can abi hurayrata abi hurayre waxaa laga soo wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yidhi man daracahu lqayu man daracahu lqay'u kama taka qaalib noqdo falaa qada'a calayhi wax qalle la yidhaahdaa ma saarna waman istaqa'a kii iska matajiya fa calayhi alqadaa'u isagoo sooman ayuu isagu iska keenay hunqaacada fa calayhi alqadaa'u kaa qade ayaa saaran inuu qalleeyo ayaa saaran rawaahu lkhamsatu shanta ayaa soo wariyey afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed wa acallahu axmedu axmed baana xadiiska cilleeyey oo cillo u sheegay xadiidka culamo badan baa markaa quwaysay waxaa ka mida ibnu khusayma oo saxiixiyey ibnu xibbaan oo saxiixiyey xaakim oo yidhi waa saxiixun calaa sharti shaykhayn labada shiikh markaa bukhaari iyo muslim shardigooda ayuu xadiisku ku asaxay dahabi oo ku waafaqay yacni daara qudni oo markaa xadiiska quweeyey sida uu xaafidkuba halkan inoogu sheegayo waqawaahu daara qudniyu yacni daara qudnina waa quweeyey oo waxau ihi ruwaatuhu kulluhum hiqaat ruwaadda markaa xadiiska dhammaantood waa hiqaat yacni markaa weeyaan wa saxaxahu cabdulxaq cabdulxaq alishbiili ayaa isaguna ku saxiixiyey axkaamu suqraha waxaa kaloo markaa xadiiska quweeyey markaa nawawi oo waxau idhi xaasilku waxa weeye xadiiska abi hurayre dariiqyadiisa iyo shawaahiddiisa marka laysu geeyo inuu noqonayo xadiis xasan ah sidaas aawadeed baa markaa culamo badan oo xufaad ahi ay markaa caddeeyeen xadiiskan inuu xasan yahay inuu hishaam ibnu yacni markaa xasaan markaa la keli noqdayna yacni dhibi mayso waayo waa siqo ziyaadada siqa soo wariyeyna jamaahiirta agtooda waa maqbuul oo jamaahiirta markaa muxadisiinta fuqahada iyo usuuliyiinta intuba jamaahiirtoodu waxay qabaan inuu maqbuul yahay oo maqbuulo ay tahay ziyaadada markaa uu siqa soo wariyo sharxulmu'adabka albaani isaguna waxa uu ku raacay dahabi iyo waxa weeye xaakim iyo dahabi oo waxa uu isaguna yidhi wahuwa kamaa qaala yacni siday yidhaahdeen weeye waxayna yidhahdeen waa saxiixun calaa sharti shaykhayn xadiiska haddaba markaa culamada qaarkood baa cillo u sheegay cillada markaa lagu cilleeyey xadiidka waxaa markaa ka mida in la yidhaahdo hishaam ibnu xasaan ayaa markaysaa waxaan xadiiska la keli noqday oo la tafaruday oo cid kale markaama soo warin kaasi waa wejiyo waa lagu cileeyey oo waxa weeye bayhaqi baa ka mida qolyaha markaa sidaa ku cileeyey qaar kale waxay ku cileeyeen xadiidka waxaa la keli noqday markaa ciise bnu yuunus oo cid kale markaa hishaam ibnu xasaan kama soo warin sidaana waxa weeye tirmidi ayaa sheegay oo yidhi markaa xadiisun xasanun hariib xadiiskani waa xasan oo waa hariib waana xasan laa nacrifuhu min xadiisi hishaam can ibni siriin can abi hurayra can inabiyi sala allahu alayh wasalam ila min xadiisi ciise bnu yuunus ma ogin buu yidhi markaa xadiidkii hishaam ibnu yani hishaam iyadoo laga soo warinayo ibnu siriin uu isaguna ka warinaayo oo yani markaa abu hurayre ka warinaayo abu hurayra nebiga ka warinaayo mooyaane xadiidka markaa ciise bnu yuunus mooye dariiq kale kuma hayno dariiq kaloo yacni hishaam lagaga soo wariyey ma ogin ayuu tilmaamayaa tirmidi marka taana calaa kulli xaal waa la tacaqubay oo waxa markaa culammada qaarkood ay yidhahdeen tirmidi haddaanu ogayn a'immada kale qaarkood ama culammada kale qaarkood baa ogaaday oo yacni qolyaha tacqiibiyeyna waxaa ka mida marka abu daawuud oo waxa uu yidhi markaa xafsu bnu khiyaasba yo xadiiska waa soo wariyeyoo ciise bnu yuunus buu la wariyey hishaam buu ka wariyey marka keligii ma aha markaa cidda markaa ka soo warisay hishaam yacni cidda ka soo warisay ciise bnu yuunusba ma oo keliya ma aha ee xafs bnu khiyaasba waa markaa soo wariyey marka calaa kulli xaal cillada markaa labada cillo ee lagu cilleeyey iyo cillooyin kaleo lagu cilleeyey markaa dhammaantood cilalkaasi marka isagaa cilal qawiya ma ah waxaa ka mida cilalka markaysa waxaa markaa ibnulqayim oo xadiiska mawquufnimo ku cilleeyey waxaa ka mida ibnu kasiir oo isaguna idiraab markaa irshaadka ku cilleeyey oo yidhi xadiisku markaysagaa mar mawquuf baa loo soo warinaya mar marfuuc baa loo soo warinaya marba waxa weeye si yani ayaa loo soo warinaya marka idiraab baa xadiiska ku sugan idiraab ayaa markaa xadiiska ku sugan calaa kulli xaal jawaabtiisu waxay tahay yacni idiraabka waxa weeye culammadu ay sheegaane wax daciifiyaa waa ka markaysaga waxaan markaa duruuqda xooggooda uu isleeg yahay oo aynay kala raajaxsanayn oo kala miisaan badnayn laakiin haddii raajix iyo marjuux ay leedahay xaalka noocaasa idiraab wax daciifiya ma aha mawquufnimada markaysaga waxa ibnulqayim uu ku cileeyeyna dee marfuucnimo waa lagu soo wariyey xadiiskuna markaysaga waxaa rafciga iyo waqfigu rafcigu waa ziyaado ziyaadaduna waxa weeye waa maqbuula ziyaadatu min asiqati maqbuula sida markaa nawowiye marka uu tilmaamayey inkastoo waxa weeye wakhtiyada qaarkood yacni siday fuqahadu ugu tawasuceen yacni markaa waxa weeye sawaabku aynay ahayn qaacidada inaan loogu tawasucin sawaabku uu yahay sawaabku uu yahay inaan qaacidada yacni loogu tawasucin oo loogu balballaarhsan siday fuqahadu ugu balballaarhsadeen arrinka kale ee ku saabsan waxa weeye waxaa la keli noqday ciise bnu yuunusna waa inaga tilmaannay xafsu bnu khiyaas inuu waxa weeye xadiiska la wariyey labada markaysa waxaan xafsu bnu khiyaas iyo iyo waxa weeye marka ciise bnu yuunus labadubana waxay yihiin waa laba siqa ah oo labaduba markaysaga waxa bukhaari iyo muslim ay ku xujaytamaan yacni bukhaari iyo muslim labaduba ay ku xuja ay ku xujaytamaan weeye xadiiska xafs ibnu khiyaasna waxaa soo wariyey yacni ibnu maaja iyo ibnu khusayme iyo xaakim iyo bayhaqi baa intuba soo wariyeen intuba ay markaa soo wariyeen marka waana xadiis saxiix oo sanadkaasina waa saxiix sanadkaasina waa saxiix culammada markaa kale ee xadiiska ka hadlay waxaa ka mida yacni bukhaari oo yidhi markaa laa uraahu maxfuudan u malayn maayo xadiiskan inuu maxfuud yahay abu daawuud yacni markaa waxa weeye isaguna waxa uu yidhi axmed ibnu xambal waxa uu laysa min daa shay-un yacni markaa kan waxba markaa yacni kama aha xaggiisa yacni waxa weeye khataabi wuxuu yidhi wuxuu u jeedaa maxfuud ma aha calaa kulli xaal albani iyo culamo kaleba waxay yidhaahdeen bukhaari iyo culammada kale ee markaa hadalladaa yidhi sida axmed ibnu xambal iyo waxay moodeen xadiiska inuu la keli noqday ciise bnu yuunus laakiin sawaabku waxay tahay markaa xadiiska waa inaanu la keli noqon moodista ay moodeen xadiiska keligii inuu ninkaa ciise la yidhaahdaa soo wariyey ayaa keensaday inay yidhahdaan xadiisku markaa ma aha maxfuud xadiisku maxfuud ma aha yacni markaa waxa weeye sidaas ayuu waxa weeye keensaday laakiin calaa kulli xaal yacni waxa weeye waa la raacay oo markaa waxaa lagu soo wariyey sanad kale oo saxiix ayaa lagu soo wariyey xafs ibnu khiyaas uu ku warinaayo weliba markaa waxa uu yidhi cilladaa in lagu cillayaa ma suuragal aha xataa haddii uu la keli noqdayna xadiisku agtayda saxiix buu ka noqon lahaa buu yidhi yacni marka albani oo waxa weeye yacni markaa cid kale lama soo warin maadaama markaysagaa ninku siqo yahay yacni waxa weeye may keensateen in lagu daciifiyo marka calaa kulli xaal sawaabku waxa uu yahay xadiisku waxa weeye inuu xadiis yacni saxiixa inuu yahay oo culammada saxiixinaysa ayaa marka waxa weeye qowlkoodu saxan yahay qowlkoodu yacni culammada saxiixinaysa ayuu saxan yahay cilalkaa lagu cilaynayo o dhanna waxay yihiin markaysagaa cilal aan qawi ahayn yani weeyaan oo waxa markaa yani kaba kala turtay dariiqa kale ee saxiixa ah ee lagu soo wariyey ayaa ka kala turtay ama cillada ku saabsan hishaam ibnu xasaan oo keliyaa soo wariyey dee hishaam markaa keli noqoshada uu xadiiska la keli noqday ma keensanayso uu keligii soo wariyey ma keensanayso in la daciifiyo waayo waa nin siqo oo lagu xujaytamo weeye marka sidaas aawadeed in markaa yacni la daciifiyo mid keensanaysa ma aha macnaha uu xadiisku haddaba sheegaya haddaynu u soo noqonno mar haddaynu garannay xadiisku inuu saxiix yahay xadiisku waxa uu kala qaadayaa matagga uu qofku iska keeno isagoo sooman iyo ka waxa weeye ka yimaada ee yacni markaa waxa weeye yacni ka qaalib noqda matagga waxa weeye uu isagu iska keeno iyo kaanu iska keenin ee waxa weeye markaa yacni isagu iskii u yimaada iskii wax u yimid uu yimi oo ka qaalib noqdo isagu aanu u kasin oo aanu u badrheerinoo inuu matago aanu doonaynin yacni markaa labadaasaa la kala farqinaya haddii waxa weeye markaa matagii yacni uu markaa ka qaalib noqdo oo waxa weeye markaa intuu celin kari waayo matagi uu soo dhaafo marka waxa weeye soonkiisii waxba noqon maayo soonkiisii waxba noqon maayo oo wuxuu markaa matagaas ka qaalib noqday ee uu celin kari waayey aanu isagu doonaynin yacni wuxuu markaa soonkiisii yeelayaa ma jiro hadduu laakiin mataga isagu iska doondoono ha ahaado siduu iskaga doondoonay ano gacanta inuu isgeliyo cadayga inuu isgeliyo yacni markaa waxa weeye wax markaa lagu matago inuu markaa ursado yacni wax muqayi oo mataga keeno oo kale inuu ama ursado iyo wax la mid ah ashyaada noocaas oo kale ah hadduu markaa yacni sameeyo yacni marka waxyaalo noocaas oo kale ah hadduu sameeyo oo isagu markaa yacni uu leeyahay yacni miduu iska doondoonayo iska keenkeenayo ay tahay soonkiisii waa ka burayaa soonkiisii waa ka burayaa waxaana saaran markaa inuu qalleeyo ayaa waajib ku ah inuu qalleeyo ayaa waajib ku ah xadiisku sidaas iyadaabuu inoo sheegaya xaaladdaa uu matagga iska keenay ee uu iska doondoonay soonku inuu ka burayana waxa weeye waa siday ahlucilmiguba qabaan weeye waxaa kaloo xadiiskan laga daliishanayaa oo laga qaadanayaa in waxa weeye arrinka ku saabsan kafaara gudka soonkii ramadaan ruux kasta oo jebiya inaan kafaara guud saarnayn xadiiskan waa laga deliishanaya oo ay ku gaar tahay kafaara gudka yacni inuu ku gaar yahay qofkii galmo ku jebiya qofkii galmo ku jebiya ay ku gaar tahay ee siday culammada qaarkood yidhaahdeen sida markaa maalikiyadoo kale ay yidhaahdeen waxa weeye dhammaan ruux kasta oo markaa waxa weeye markaa ramadaan jebiya oo cudurdaar la'aanteed ku jebiya wuxuu ku jebiyey galma ha ahaato ama wax kale ha ahaatee waxa saaran yacnii inuu waxa weeye kafaara gud iyo qalle labadaba la yimaado maalikiyadu qowl noocaasay yidhaahdeen qowl caynkaasa ayay yidhaahdeen laakiin waxa weeye qowlkaas inaanu sax ahayn baa xadiiskani daliil u yahay waayo ninkan markaa matagga iska doondoonay wuxuu u badheedhay markaa soonkii inuu jebiyo haddana soonkii isagoo jebiyey lama odhan fa calayhi alqadaa'u waalkafaaratu lama raacin mar haddaan kafaaro la raacin oo la yidhi qalluun baa saaran waxay ku tusinaysaa inaan kafaaro wax la yidhaahdo lagu lahaynoo haddii kafaaro lagula yahay nebigu waa sheegi lahaa sala allahu calayhi wasalam sidaas aawadeed qowlkay jamaahiiru ahlicilmi ku tageen salafan wa khalafan oo ah kafaara gudka yacni markaa ka la raacinayaa inay tahay yacni intihaaku yacni markaa xurmati nahaari ramadaana biljimaaci bilaa cudrin yacni inay tahay yacni xurmada ay leedahay bisha ramadaan in waxa weeye xurmadeedii meel lagaga dhacaa oo badrheedh markaa yacni meel loogaga dhacaayoo layska markaa afuraa oo biljimaaci galmo markaa waxa weeye xurmadaa lagu buriyaa yacni oo meel lagaga dhacaayo galmo markaa lagu jebiyaa cudurdaarna laga madhan yahay ta kafaarada keensanaysaa taas inay tahay marka haddii laakiin galmo aynay ahayn ee wax kale lagu jebiyo yacni waxa weeye inaan kafaara ka imanayn baa xadiiskani daliil u yahay waana sida ibnu khusayme iyo ay ka deliishadeen ee uu u baabaystay markaa kitaabkiisa saxiixa ah yacni sidaas yadaa weeye waana mas'ale qawiya oo baabkaa ku saabsan yacni weeyaan xadiiska lix boqol iyo laba iyo toddobaatan waa can jaabir ibni cabdillaahi radia allaahu canhuma jaabir ibni cabdillaahi waxaa laga soo wariyey ilaahay raalliha ka noqdee anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalam in rasuulki ilaahay kharaja soo baxay caama alfatxi sannaddii waxa weeye furashada ilaa makkata maka ayuu u soo baxay yacnii sannadii maka la furtay ayuu xagga maka u soo baxay fii ramadaana ramadaan gudaheed ayuu u soo baxay oo fa saama nebigu sala allahu alayh wasalam waa soomay xataa balaqa ilamaa iyo uu ka soo gaadhay kuraaca alkhamiim yacnii markaa waxa weeye toga khamiim la yidhaahdo afkiisa ilaa uu ka soo gaadhay kuraac yacni waa afka marka waxa weeye tog iyo wax la midii leeyihiin xataa balaqa ilamaa iyo uu ka soo gaadhay buu soonkiisii iska sii watay kuraaca alkhamiim yacnii toga khamiim la yidhaahdo afkiisii ilaa uu ka soo gaadhay fa saama annaasu markaasaa dadkuna waxa weeye soomeenoo soonkoodii ay sii wateen bimacnaa sii daa'imeen inay soomanaadaan suma dacaa markaasuu nebigu u yeedhay sala allahu alayh wasalam biqadaxin min maa'in yacni weel biyo ah oo fa rafacahu markaasuu sare u qaaday xataa nadara annaasu ilaa dadku ay eegeen ilayhi nebiga sala allahu alayh wasalam ay soo eegeen oo ay arkeen uma shariba markaasuu nebigu cabbay fa qiila lahu waxaa lagu yidhi bacda daalika intaa dabadeed inna bacda annaasi qad saama dadka qaarkood qad saama wuxuu sii watay soonkiisii wuu sii watay oo sii daa'imay qaala wuxuu nebigu yidhi ulaa'ika alcusaatu kuwaasi waa kuwa markaa caasiyiinta ee bimacnaa icaasiyey weeye bimacnaa amarkaygii kuwa khilaafay weeyaan ulaa'ika alcusaatu kuwaasi kuwa amarkaygii khilaafay weeyaan wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugnayd faqiila lahu waxaa nebiga lagu yidhi ina annaasa qad shaqa calayhim asiyaam ina annaasa dadka intaanu afurin baa loo sheegay oo waxaa lagu yidhi qad shaqa calayhim asiyaamu soomkii ayaa dhibay wa innamaa yanduruuna fii maa facalta waxay markaa eegayaanun adigu waxaad samaysay ayuunbay eegayaanoo fiirsanayaan fa dacaa biqadaxin min maa markaasuu nebigu u yeedhay biqadaxin weel min maa'in biyo ah ou yidhi ii keena bacdaalcasri casar dabadeed fa shariba markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam cabbay rawaahu muslimun muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkan waxaa markaa uu inoo sheegayaa in nebigu sala allahu alayh wasalam isaga oo sooman ramadaan intuu madiine ka sadcaalay inuu maka xaggeeda u kacayo u sadcaalay ramadaan baynay ahay markaa soonkiisii waxa uu nebigu sala allahu alayh wasalam sii watay ilaa uu ka gaadhaayay meesha kuraaca alkhamiim la yidhaahdo waa tog baa khamiim la yidhaahdaa toggaa afkiisii ilaa uu ka gaadhaayey ayuu soonkiisii sii watay dadkuna markaas iyaguna soonkoodii sii wateen xadiidkani waxa uu daliil u yahay qofku isaga oo markaa sadcaalah inuu ramadaan soomi karo ayuu daliil u yahoo laga qaadanaya ilaahayna waxau uhi faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar yacni waxa weeye kii waxa weeye buka ama waxa weeye sadcaal ku sugana idinka mida yacni ay fa afdara oo dabadeed afura yacni markaa waxa weeye fa calayhi ciddatun markaa ay siyaamu ciddatin min ayaamin ukhar maalmo kale inuu soomo oo markaa yacnii yacnii tiradaa tiro waafaqsan oo kale inuu soomo ayaa markaa waxa weeye saaran marka jamaahiirtu ahlilcilmigu waxay yidhaahdeen culammada badankoodu jamaahiiru ahlilcilmi salafan wa khalafan waxay yidhaahdeen waa hadduu qofku afuro weeye wakhtiga markaa maalmaha kale uu qallaynaya laakiin macnaheedu ma aha ruux kasta oo waxa weeye sadcaala waajib waxa ku ah inuu waxa weeye afuro yacnii soonka maalintanna kamaba asaxayo uu sadcaalka yahaye maalin kale oo aanu sadcaal ahayn inuu soomaa waajib ku ah sidaa culammadu ma qabto laakiin ibnu xasmi wadaad la yidhaahdo oo markaa yacni ibnu xasmi daahiri ayaa isagu waxau yidhi maya waa caynkaas weeye oo maalintan isagu waajibkii inuu soomaba ma aha mar hadduu sadcaalba yahay ramadaan inuu soomo maba aha buu yidhi hadduu soomona kamaba asaxaya buu yidhi qowl hariiba buu la yimi oo waxa uu yidhi markaa inuu soomo ma aha hadduu soomona kama asaxayo oo kama gudayo waayo marka horeba waxa saaran maalmo kale faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar maalmo kale inuu soomaa saaran ee kuwani maba saaraba laakiin culammada waxaway badankoodu waxay yidhaahdeen waa dalaalat liqtidaa weeye oo hadalku taqdiir buu u baahan yahay oo fa afdara in la qadara ayaa markaa laazim ah waxa weeye maalmahan hadduu soomana waa ka asaxaysaa yacni waxa weeye hadduu afurana ruqsadii buu qaatay oo sida kalena mashruuc bay u tahay yacni ka afdalkaana waa ka hadli doonnaa insha allahu tacaala marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni waxa uu xadiidkani daliil u yahay in waxa weeye sida jamaahiirtu sheegayaan buu ayidaya siduu u ayidayaana waxay tahay nebigu sala allahu alayh wasalam soonkiisii waxa uu sii watay ilaa uu casar ka gaadhaayey ayuu markaas soonkiisii sii watay taasina waxay ku tusinaysaa inuu waxa weeye qofkii soomanaan karo ramadaan isagoo sadcaalah ilaa haddaanu soomanaan karinba ilaa casarba labay gaadheen nebiga sala allahu alayh wasalam mar hadday ilaa casar la gaadhay oo la yidhi saama waa soomay yacni marka waxa weeye ilaa uu meeshaa ka gaadhaayey in soon sharciya soonkaasi ahaa hadduu wakhtiga dhammaystiri lahaana inuu ka asixi lahaa buu xadiisku daliluyaho laga qaadanaya sidaas yada ah ayaa laga qaadanaya oo laga deliishanaya marka qowlka ibnu xasmi uu leeyahay yacni marka waxba la qadari maayo aayadda waxa weeye markaysaga waa qalad weeye sawaabku waa siday jamaahiirtu ku tageen taqdiirka la qadarayana waxaa laga qaadanaya axaadiistan baa laga qaadanaya axaadiistan ayaa laga deliishanayaa fa afdara in la qadarayo waxaa kaloo xadiidka markaa laga qaadanayaa in waxa weeye nebigu sala allahu alayhi wasalam xaaladdaa markuu afuray wuxuu u afurayay inay tahay dadkuna inay afuraan waxaana loo sheegay dadki inay dhibaato soomkii ku yahay oo sadcaalkan ay ku sugan yihiin daraaddeed xoogaa markaysaa markaa ay yacni dhib ku tahay sidaas aawadeed ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam u afuray iyadoo isaga aynay dhibaato ku ahayn ayaa markii loo sheegay dad ay dhibaato ku taho laakiin nebiga inay khilaafaan haddana diidaaya oo isagoo nebigu sooman yahay inay iyagu afuraan karaahiyaysanaya markii loo sheegay inay jiraan ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam afuray yacni markaa oo sidaas yadaa sameeyey waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa qofku hadduu markaa sadcaal yahay soonkuna waxa weeye marka uu dhibaato ku yahay oo waxa weeye markaa yacni dhib badan markaa soonku uu ku yahay oo mashaqo iyo xaraj badani uu ku jiro xaalka noocaas ah inay markaa noqonayso sida ugu fadliga badani qofku inuu afuro inay noqonayso inuu markaa afuro inay markaa noqonayso weliba waxay gaadhi kartaa ilaa xaddi lwujuub haddii mashaqadu markaa ay aad u darraato yacni waxay gaadhi kartaa waxa weeye inay waajib markaa noqoto markii loo sheegayna nebiga sala allahu alayh wasalam dad waxa weeye ay dhibaato ku tahay yacni oo waxa weeye markaa dhib ay markaa waxa weeye ku tahay nebigu sala allahu alayh wasalam waxa markaa waxa weeye uu ku tilmaamay markuu afuray kuwii afuri waayey haddana dhibaatada ay ku ahayd inay cusaad yihiin bimacnaa cisyaan inay ku dhaceen sidaas yada abuu nebigu sala allahu alayh wasalam ku tilmaamay waxaana lagu xambaarayaa mashaqo aad u badan inay markaa ku ahayd yacni markaa soomku sidaas yada abaa markaa lagu xambaaraya oo waajibaadkii inay gutaan iyo waxyaalahaasi ay ku adkaanayso yacni waxyaalahaasi ay markaa ku adkaanayso qiso kale oo tan shabbahda meel lagu ururay buu arkay isaga oo sadcaalah markaasaa markaa uu yidhi maxaa dhacay oo markaasaa la yidhi markaysaga waxa nin baa waxa weeye markaa sooman baa la hadhaynayaa oo waxa weeye sidii wax markaa yacni ninkii inuu miyirkiisi doorsoomoo kale ku dhow gaajo daraaddeed yacni markaa waxa weeye ayaa loo tilmaamay markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam waxau ihi laysa min albiri alsiyaamu fi safari yacni khayrka kama mid aha yacni safarka in lagu soomaa sadcaalka in lagu soomaa yacni markaa kama mid aha khayrka kama mid aha taana wuxuu u jeedaa nebigu sala allahu alayh wasalam ruuxaasoo kale ciddii xaalkiisu shabbaho oo yacni soonkii uu dhibaato ku yahay iyo mashaqo iyo dhibaato soomkii ciddii uu ku yahay inay iyagu soomaan baan khayr u lahayn inay iyagu soomaan khayr uma aha laakiin ruuxii markaa waxa weeye xaraj iyo dhibaato aynay ku ahayn isagu waxa weeye inuu soomaa waa u bannaantay isagoo sadcaalah inuu soomaa waa markaa u bannaan tahay isagoo sadcaalah laakiin iyama afdala waxa weeye taas insha allahu tacaala dib ayaynu markaa ka tilmaamaynaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacala aali muxamed xadiiska lix boqol iyo saddex iyo toddobaatan wa can xamzata ibni camrin alaslamiyi radia allahu canhu annahu qaala ya rasuula allahi xamse waxaa laga soo wariyey ibni camrin rasuulka inuu ku yidhi yaa rasuula allahi rasuulki ilaahayow ajidu bi quwatan cala asiyaami fi safari waxaan markaa yacnii isku ogahay yacnii awood inaan u leeyahay soonka aan soomaayo safarka ama sadcaalka markaan ku suganahay inaan awoodaayo soomka ayaan isku ogahay fahal calaya junaaxun wax dembi ima isaaran yihiin haddaan soomo faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama markaasuu rasuulka ilaahay waxau ihi hiya ruksatun min allah waa ruksad ama waa fasax yacni xagga ilaahay yacni ka yimi oo ilaahay markaa kuu ruqseeyey haddii aad safar ku sugan tahay inaad markaa iska afurto faman akhada biha kii ruqsada markaa qaataa yacni fa xasanun ay fa huwa markaa akhdiga markaa ruqsada markaa la qaadanaya yacni xasanun waa wanaagsan tahay qaadashadiisa uu ruqsada qaadanayaa waa fiican tahay waman axabba kii jeclaysta an yasuuma inuu soomo falaa junaaxa calayhi wax dembiga korkiisa ma saara rawaahu muslimun muslim ayaa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidka lix boqol iyo afar iyo toddobaatan wa asluhu fi lmuttafaqi asalkiisu bukhaari iyo muslim labadaba waa ku sugan yahay min xadiisi caaishata iyadoo laga soo warinaayo anna xamsata ibni camrin sa'ala inuu markaa xamse oo ina camar ahaaday inuu weydiiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam lafdigaas ayaa markaa yacni bukhaari iyo muslimna ay markaa u soo arooriyeen yacni sa'ala rasuula allahi sala allahu alayh wasalam can asiyaami fi safari faqaala in shi'ta fasum wain shi'ta faaftir inuu weydiiyey rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam soonka lagu soomaayo iyadoo sadacaa lagu sugan yahay aw dabeedna nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam haddaad doontana soon haddaad doontana afur baabka aynu ku jirray yaday tahay yacni soonkii aynu ku jirray wa khaasatan markaa soonka sadacaalka gudihiisa la soomo innaga oo joognay waxay culammadu markaa isweydiiyaan afuraadda markaa in la afuro marka sadacaalka lagu sugan yahay oo bishii ramadaan la afuro sadacaalka gudihiisa mayadaa afdal ah mise in la iska soomaa afdala taas iyadaa horta suwar baa loo kala qaadayaa oo dadka markaa waxa weeye sadacaalka ku sugan mar waxa weeye inay soomaan waxaabay ku tahay yacni wax dhib fara badan ku awey oo aynay kari karinba oo xaraj iyo mashaqo badan ay markaa ugu sugan tahay xaalka ay aad ugu dhibaatoonayaan oo dhibaato fara badan ay ka soo gaadhayso xaalka noocaasa inay afuraan baa waajib ah inay soomaanna waxay noqonaysaa marka xaaraan baabay ka noqonaysaa waxaana lagu xambaarayaa ulaa'ika alcusaah ulaa'ika alcusaah xadiiska aynu soo marray iyo xadiiska kale ee tilmaamaya laysa min albiri alsiyaamu fi safar labadaa xadiisba markaa xaaladdaas ayaa markaa lagu xambaaraya xaalad labaad waxay tahay xoogaa mashaqo iyo dhibaato waa ka dareemayaan laakiin dhibaatadu waxa weeye dhibaato badan oo markaa waajibaadkii ay ka daciifayaan ma aha markaasna waxa weeye waxa markaa afdal oo fadli badan afraad ay afurayaan ayaa fadli badan labadaas suurayadu waa sidaas xaaladda haddaba waxa weeye yacni aan dhibaataba ka soo gaadhaynin inay markaa waxa weeye soomaan aynay wax dhibaato ah marka aynay ku ahayn xaaladdaas waxa markaa ku sugan khilaaf ma waxa fadli badan afuraadda mise waxa fadli badan soonka culammadu aqwaal bay ka leeyihiin labada ka fadliga badan culamada qaar waxay yidhahdeen waxa fadli badan afuraadda waxaanay cuskadeen axaadiista sheegaysa yacni ruksada qaadashadeeda yacni ammaanaysa sida nebigu sala allahu alayh wasalam xadiiskii marka uu yidhi ina allaha yuxibu an tu'taa rukhasuhu kama yuxibu an tu'taa cazaa'imuhu ilaahay wuxuu jecel yahay ruksadiisa in la qaato sida uu u jecel yahay in waxa uu gooyey ee bimacnaa waxa waajibiyey in la qaato siduu u jecel yaho oo lagu camal falo ayaa ruksadiisana in laga aqbalo oo la qaato uu ilaahay u jecel yahay lafdi kale oo xadiisku leeyahay waxa uu sheegayaa ina allaha yuxibu an tu'taa rukhasuhu kamaa yakrahu an tu'taa macsiyatuhu ilaahay wuxuu jecel yahay in ruksadiisa la sameeyo sida uu u karaahiyaysanayo in macsiyadiisa la sameeyo ayuu wuxuu u jecel yahay in ruksadiisa la sameeyo yacni labada marka waxa weeye riwaayo labaduba waxa weye waa saxiix sheikhulalbanina irwaa'u lkhaliilka ayuu ku saxiixiyey oo uu tilmaamay inay saxiix tahay marka xadiiskaasay culamada qaarkood cuskadeen oo waxay yidhaahdeen maadaama ruksada qaadashadeedu ay tahay mid la ammaano ilaahay uu jecel yahay waxay ku tusinaysaa inay afdal tahay inay afdal tahay qaadashada ruksada la qaadanayo la afurayaa wakhtigaa uu sadcaalka ku sugan yahay baa laga qaadanaya bay yidhahdeen culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen maya waxaa fadli badan inuu soomo ayaa fadli badan oo xadiiskan bay u cuskadeen oo waxay markaa yidhahdeen maya xadiiskan laftiisa waxay u cuskanayaan xagga markaa ruksadu inay fadli badan tahay ruksadu inay fadli badan tahay ayay markaa u cuskanayaan adigu axaadiista qaarkood ayay markaa u deliishadeen in markaa waxa weeye soonku inuu u fadli badan yahay laakiin adigu calaa kulli xaal qowlka raajixi waxa weeyaan in waxa weeye ruqsadii inuu qaataa inay fadli badan tahay allaahuma ilaa in waxa weeye ay jirto hadhow in markaa ay ku dhibaato noqonayso soonka uu hadhow qallaynaya dhibaato inuu ku noqonayo mooyaane waxa weeye inay markaa u fadli badan tahay ruqsada qaadashadeeda